أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo uga doorka roon golaha dawaaqiidda maamul goboleedka ashaalal dirarka jubbaland ayaa mar kale maanta madaxweynaha maamulkaas u doortay murtad axmed madoobe kooxda riddada soomaaliya ayaa boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah ka dejisay deegaanka raaskambooni ee jubbada hoose xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira jubbaland iyo kooxda riddada diyaarado dagaal oo aan la aqoon heybtooda ayaa qalqalgeliyey saldhigyada ciidamada maraykanku ku leeyahay ee dalka ingiriiska qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax murtadiinta lagula beegsaday duleedka degmada celwaaq ee wilaayada gedo kataabel akhbaari ayaa baa'isay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu barayo oo ka bilaabay degmada jilib ee wilaayadaas wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ka howlgala degmooyinka iyo deegaano ka mid ah wilaayadaasi guddiga gaadiidleyda wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa samaystay hoggaan cusub kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bakool webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadulawal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan golaha dawaaqiidda maamul goboleedka shaardirarka jubbaland ayaa mar kale madaxweynaha maamulkaasi u doortay murtad axmed madoobe haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya walaalka maahir maxmed magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland waxaa maanta ka dhacday doorasho uu buuq badan hareeyey taasi oo uu markii saddexaad isku doortay madaxa maamulkaas murtad axmed madoobe maleeshiyo tirabeel ah ayuu ku soo daadiyey wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo howlka ay doorashadu ka dhacaysay waxaa axmed madoobe kula sugnaa ilaa laba xubnood kuwaasi oo lagu tilmaamay malxiis siyaasadeed oo uu isagu keensaday sidii la filayay guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ah ee maamulkaas murtad cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in badi xildhibaanadii goobta joogay ay u codeeyeen in uu madaxweyne maamulkaas mar kale noqdo murtad axmed madoobe waxaa xusid mudan in xildhibaanadu yihiin kuwa uu soo xushay madaxa maamulkaas si ay mar kale u doortaan ay toddobaatan iyo shan wax xumaadayna ma leh marka afar waxaa helay eh, abubakar faysal mahmud mukhtaarna wuxuu helay eh, lix iyo toban musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay konton iyo shan xubnood ee xubnihii codeeye ah marka waxaa ku guulaystay musharax axmed maxamed islaam shariif murtad madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa qoraal uu bartiisa gaarka ah ku daabacay ugu hambaliyeeyey axmed madoobe isaga oo sheegay in tallaabadaasi ay meesha ka saarayso muddo kororsiga murtad xasan gurguurte doorasho ku sheegta uu maanta isku caleema saaray axmed madoobe ayaa noqonaysa tii saddexaad oo maalmo gudahood ka dhacda kismaayo waxaa dhinaca kale xalay kismaayo ka shaaciyey in uu madaxweyne maamulkaas ashahadala dirarka ah yahay murtad maxamed cabdinuur kilaas oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee isku soo taagay hoggaanka maamulkaasi Een, waxaan rabaa meeshan inaan maanta ka sheego een, anigoo ah maxamed cabdinuur kilaas in la ii doortay een, madaxweynaha jubbaland een, labada kun iyo labaatan iyo afarta ilaa labada kun iyo labaatan iyo sagaalka waxaan u mahad celinayaa baarlamaankii maanta ii doortay in aan noqdo madaxweynaha jubbaland ee hadda een, shaqayn doono waxaa labadan xubnood ee sheegtay inay yihiin madaxda maamulkaasi ka horreeyey murtad ilyaas gaboose oo ay wadato kooxda ridada soomaaliya haddana ah ninka saddexaad ee lagu sheegay in uu madax u yahay maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland kooxda ridada soomaaliya ayaa si weyn u diidan doorashada uu kismaayo ku qabsaday axmed madoobe waxayna bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhan ah tallaabadaasi murtad maxamed cabdulaahi oomar oo ka mid ahaa xubnaha mucaaradka ee ku sugan kismaayo sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta ayaa si rasmi ah u shaaciyey in uu isaga haray doorashooyinka isbarbar socda ee magaalada kismaayo mahadsanid maahir kooxda ridada soomaaliya ayaa boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah ka dejisay deegaanka raaskambooni ee wilaayada jubbada hoose xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira jubbaland iyo kooxda ridada alaqa xasan cabdiraxmaan abo xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda riddada ay boqolaal maleeshiyaada ku daadgureysay deegaan ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka axmed madoobe dhowr diyaaradood ayaa saaka aroortii hore ilaa barqadii maanta ciidamo ka dejisay deegaanka raaskambooni ee dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ilawareedyo ayaa sheegaya in diyaarado ka soo duulay garoonka afizone ee magaalada muqdisho ay ciidamo lagu qiyaasay shan boqol oo askari ka dejiyeen garoonka macmalka ah ee ku yaala deegaanka raaskambooni kaasoo ay kasoo degi jireen diyaaradaha maandooriyaha qaadka ka keena dalka kenya axmed madoobe ayaa xaqiijiyey in kooxda riddada ay maleeshiyaad ku soo daabushay raaskamboni isagoona goodis adag u diray xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya iyadoo maanta ay taallo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli amnada kenyan am soomaali soomaali baanahay waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa etoobiyaanan aqoonin walaa kenyaanan aqoonin walaa cid kaleanan aqoonin soomaali baan nahay soomaaliyaasga waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dowlado kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaadhay in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaambooni oo wiilal soomaaliyeed si laba kun iyo saddexiyo tobanka shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso jubbaland waa jubbaland maamul baa ka taliya maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo arrintan ayaa sare u qaadaysa xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan kooxaha ka wada tirsan murtadiinta dabadhelfyada ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ra-iisul wasaaraha kooxda riddada uu maleeshiyaad ku sagan duleedka kismaayo oo isaga daacad u ah amar ku siin doono inay u dhaqaaqaan dhanka kismaayo waxaana la filayaa in labada dhinac ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose tallaabadan ay kooxda riddada ciidamada uga dejisay raaskamboni ayaa imaanaysa maalmo kadib markii ciidamada itoobiya ee ku sugan gobolka gado ay diideen in diyaarado ka yimid muqdisho ay ku degaan garoonnada doolow iyo garbaharreeye ee gobolka gado mahadsanid abo xasaan diyaarado dagaal oo aan heybtooda la aqoon ayaa qalqalgeliyey saldhigyada ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ingiriiska sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare saddex saldhig oo muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dowladda saliibiyadda maraykanka kuna yaala bariga dalka ingiriiska ayaa lagu arkay diyaarado aan duulayaal lahayn saldhigyadan saddexda ah ayaa muhiim u ah howlaha difaaca iyo weerarka maraykanka ee qaaradda yurub sida ay sheegeen warbaahinta reer galbeedka iyagoo kasoo xigtay warbaahinta ee society bares ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska ayaa weli wada baaritaan ku aadan dhacdadan iyadoo weli aan la ogeyn cidda leh diyaaradahaasi iyo ujeedkooda sida lagu xusay warbixin kasoo baxday joornaalka new york post ee laga leeyahay dalka maraykanka diyaaradahan la arkay ayaa isugu jira noocyo kala duwan cabir ahaan iyo qaab ahaanba taasoo keentay in laga walaaco amniga hawada sare ee sallagyadan ciidamada cirka ee maraykanka waxay ku adkaysteen in nidaamyada amniga ee goobahaasi ay yihiin kuwo adag waxaana lagu kordhiyey tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo ilaalinta hawada dhacdooyinkan ayaa yimid xilli xiisadaha caalamiga ah ay sareeyaan gaar ahaan xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo reer galbeedka oo sii xumaanaya sida laga soo xigtay warbaahinta the sun ee laga leeyahay dalka ingiriiska saldhigyadan la beegsaday waxay leeyihiin muhiimad istaraatiiji ah oo culus raf lekenhed oo ka mid a saldhigyadan ayaa ah aas-aaska awoodda dagaalka maraykanka ee qaaradda yurub sidoo kale saldhigga raf meldenhol ayaa ah xarunta shidaalsiinta diyaaradaha dagaalka ee maraykanka halka saldhigga raf filtelwell isagana loo isticmaalo taageerada ciidamada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah xiisadan cusub ayaa kor u qaadaysa walaaca laga qabo bartilmaamaysiga saldhigyadan gaar ahaan marka la eego hanjabaadaha ruushka ee ku wajahan awoodaha milatari ee maraykanka iyo ingiriiska putin ayaa isbuucii lasoo dhaafay ku hanjabay inuu adeegsanayo hubka waxbaabiciya ee nukliyeerka kadib markii ay maraykanka iyo xulufadiisa yurub ukrein u ogolaadeen isticmaalka gantaalada radada fog ee beegsan kara magaalooyinka waaweyn ee waddanka ruushka mahadsanid caliyare qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool warkaas iyo warbixin kaleoo ku saabsan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax murtadiinta lagula beegsaday duuleedka degmada cilwaaq ee wilaayada gedo waxaa inoo haya yaasir maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa oo ay ka fuliyeen gudaha degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhawaaqa qaraxa ayaa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada waajid waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo saney cali oo bukrow dhaawiciisuna waa mid garaab ah waxauna askarigani dhaawacmay caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada waajid dhanka kale wilaayada gadow waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado kula beegsadeen gaari ay la socdeen sarkaal iyo askar murtadiin ah gaariga qaraxa lala beegsaday waxaa la socday sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo jenaraal cabaas ibraahim gurey oo ah taliyaha waxa ay murtadiintu ugu yeeraan maleeshiyaadka daraawiishta jubbaland ee gobolka gado hadafka qaraxa ayaa ahaa in lagu dilo sarkaalkan murtadka ah balse si dirqi ah ayuu kaga badbaaday waxauna murtad cabaas oo la hadlayay warbaahinta qiray inuu qaraxa si dirqi ah kaga badbaaday balse waxa uu dafiray khasaaraha nafeed ee soo gaaray maleeshiyaadkii isaga istaafka u ahaa ee gaariga la saarnaa
maanta oo bisha kow iyo tobnaad ay tahay afar iyo labaatan gudaha dowladda dariska aan nahay gudaheeda waxay nala eegteen qarax waxayna la egtee baabuurka anugu steerinkiisa aan hayey baabuurka baynaga garaafayeen madow waxayna yeeleen male waa nool nahay waxnana nama gaarin dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbahaarey ee wilaayada gado waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allah duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
kataab al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdiqaadir rabaani oo muuqaalkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
يا أسود الافتراس شرعوا الكفر المناسي والرزايا العلمية اقتحاما في الأعادي سددوا رمي الزناد
kataaib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan kooban oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqa iyo bar oo lagu daawan karo weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceel shaale duleedka degmada dayni ilaa caasimadda muqdisho ee wilaayada banaadir filimka ayaa lagu soo bandhigayaa maleeshiyaadka murtadiinta lasoo weeraray oo la tooganayo iyagoo lugahooda kaga baxsanayay geesyada mujaahidiinta ee soo weeraray halka kuwa qaarkoodna aan fursadba loo siin xitaa in ay la istaagaan qoriga ay ku dagaalamayeen sida askari ku hubaysan qoriga nuuca beeke emka loo yaqaano oo lagu arkayo gudaha filimka mujaahidiinta ayaa la wareegaya barta isbaarada iyo kontaroolkaba u yeelay maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ee deegaanadaasi ku sugnaa gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa khanaa'im ka kooban hal qori b k m ah iyo rasaastiisa laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo afar boosh oo nuuc dhabar ah kuwaas oo lagu difaaci doono xaqa balse intaysan soo gelin gacanta mujaahidiinta waxaa lagu dhibaataynayay muslimiinta gaalada jinsiyadaha kala duwanna waa lagu garab taagnaa
قوية إخوة في الله نرجو مجد إسلامي يمد فتية الحق أعدوا عصبة دوما قوية
maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hab cusub oo dadka wax lagu barayo ka bilaabay degmada jilb ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya cismaan axmed uubow كم أركان لا إله إلا الله أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات وهما waa xamlo cusub oo ka qayb qaadan doonto dacwada ka socota wilaayada taas oo bulshada lagu barayo diintooda islaamka maktabka dacwada ee degmada jilib ayaa bilaabay qaab cusub oo bulshada loogu faa'iidaynayo taasoo in dadka loo bilaabo duruus ay si wada jir ah u qaadanayaan kuwaasoo xaafad xaafad isugu xiran islamarkaana socon doonto muddo loo qoondeeyey xamladan oo dhowaan u bilaabay maktabka dacwada ayaa waxaa lagu bilaabay qaar ka mid ah haweenka ku nool xaafadaha magaalada jilib kuwaas oo aan ku xirnayn goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada haddii ay ahaan lahaayeen hooyooyinka ku mashquulay carruurta iyo dadka da'da ah waxyaabaha la barayo waxaa ka mid ah towxiidka caqiidada siirada iyo duruus kale mid ka mid ah macallimiinta ayaa ka warramaya tirada dadka ka soo qayb galay xamlada iyo waxyaabaha lagu barayo dadka dowladda ingobadi waa maybwahan iyo manaha fara badantaa dad badan manaha iyo la deeri doonta haddii maybwa islaamaha iyo lingobadi tiradoona haddii mayba marahay tahayn laba boqol tumiyo sidiya marahay dadka maybaan iska jaraan manaha dad omistawisha walaaroon oo walgarowka iyo wal akhriiska bugordaaw dadkaasi u sigaar oo lingmeri sigoonaa waa linka akhriyahay dadka kalena mayba waahan aadan ka waraan qaybo kaleen yoona sidiiba manaha mustawisha xadba maylarahay wal yoo qaado karaan su-aaleh yaa la barahay waa dad omayba waa fahmisho iyo walbarashada iyo danjeel waxyaabaha tarkiiska la saarahay oo dadka maylaraa intii la baro la fahansiiyey la fadahay mayba kuma daaha tawxiidka intii baradaan tan kale oo liinku baahanya dacwada manaha waxyaabaha asaasi ay kuma daata mayba in salaada dadka maylaraa la fahansiiyo salaada wali manaha kaburo lahayta wali maylaraa ka ansaxi lahayta dhammaantayba maylaraa intii la fahansiiy oo mas-uuliyadda ilahi subxana watacaala kornoo saar intii una gudun waa dantaana taaso insha allahu tacala una fadahay intaasi kadib qaar ka mid a haweenka xaafadaha bandarjidiid iyo howlwadaag ee magaalada jilib ayaa ka warramay cashirada la siiyey limaada khalaqna allaah ilaahay muxuu noo cawuray khalaqna allaahu alla wuxuu noo cawuray licibaadatihi cibaadadiis waxduhu inaan keligiisa caabudno walaa nashriku aanan wax u shirig yeelin bihi alle shay aan shay aan la wadaajinin maa hiya alcibaada alcibaadatu cibaadada hiya ismu magac weeyaan jaamicu oo su kulmiy likulli shay dhammaantiis oo aruuriyey wamaa yuxibu allaahu ilaahay uu jecel yahay weeradaahu wii raalli uu ku yahay min alaqwaali hadalle eh walafcaali ficile eh addaahiratu oo muuqud oo baadilatu oo qarsan bismillaahi alxamdulilaah annagoo ah gabdhaha muslimaadka oo ku sugan degmada jilib waan ku faraxsannahay dooro ayaa inoo bilaabatay waxaan rajaynaynaa doorada inay inoo sii socoto mar kastana loogu soo celiyo insha allah xaafad bandarjadiintii howlwadaag waa anay howlwadaag waay maasha allah walaalaha si fiicana wax noo barooyin tawxiidkaa baran haynaa ilaahay macdiis alislaam huwa istislaam lilaahi bitawxiidi walinqiyaadu lahu bidaaca waalbaraa'atu min ashirki waahlihi kam arkaanu lislaam khamsatun hiya shahaadatu an laa ilaaha ila allaahu wa anna muxammadan rasuulu ullaahi wa iqaamu asalaah wa iitaa'u sakaa wa sawmu ramadaan wa xaju lbeyt
dhowaan ayay ahayd markii kulan looga arrinsanayay horumarinta dacwada uu ka dhacay magaalada jilib kaasoo ay ka soo qayb galeen qaar badan oo ka mid a culimmada wilaayaadka iyo mas-uuliyiinta guud ee maktabka dacwada iyadoona la filayo in dhammaan degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka qabsoonto xamlada ka bilaabatay magaalada jilib mahadsanid walaalka dhuubow guddiga gaadiidleyda wilaayada jubbada hoose ayaa samaystay hoggaan cusub kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayadaas faahfaahinta warkan waxaa inoo eegayaa bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad ay agaasinkeedu lahaayeen guddiga gaadiidka jubbada hoose ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo salaadiin taasoo lagu shaacinayey guddoomiyaha cusub ee guddiga gaadiidka jubbada hoose oo loo magacaabay qaasim cali xuseen munaasabadan ugu horeyn waxaa ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed xoghaynta golaha dhaqanka jubbada hoose kuwaasoo soo dhoweeyey guddoomiyaha cusub ee guddiga gaadiidka jubbada hoose oo maanta xafladan qiimaha badan halkan dhigay oo u dhigtay guddiga gaadiidka jubbada hoose ayagoo ku magacaabanayo nin hogaamiya ama mas-uul ka ah guddiga gaadiidka ay soo saareen ninkaas oo la yidhaahdo qaasim cali xuseen oo loo yaqaano goobe loo yaqaano waan soo dhoweyneynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan leenahay xafladaan qabateen xaflad mubaarak allah idinkaga dhigo ninkaa soo saarteen ilaahi subxana watacaala mas-uuliyadda usoo saarteen mid allah u fududeeya ayaan leenahay waana soo dhoweyneynaa waana idinla garab taagannahay waana idinla qabanaynaa insha allahu tacaala wixii karaankeenna iyo awooddeenna ah garabkiisa ayaan taagannahay arrintaana waa ugu tahniyeyneynaa kusoo dhowo ayaan leenahay qaasim cali xuseen allahum subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo waxaan marka kuu dardaarmaynaa insha allahu tacaala dardaarankii nabigeen salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu dardaarmay cabdullahi ibni cumar ibnu khadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yaquul wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih qof kasta waxaa la weydiin doonaa oo mas-uuliyaddiisa la weydiin doonaa wixii la raaciyey kadib waxaan leeyahay waxaan u fadhinay walaalkeena qaasim cali xuseen oo loo soo doortay guddiga gaadiidka jubbada hoose waxaan leenahay qaasim in ilaahay xilkan mas-uuliyadda aada u culus dusha lagaa saaray in ilaahay kuu fududeeyo qaasimo waxaan ku leenahay mas-uuliyaddaa dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay waxyaalo badan cadaalad waxay kaaga baahan tahay dulqaad wax badanay kaaga baahan tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mid kasta wixii la raaciyay waa la su-aali doonaa waxaan ku leeyahay mas-uuliyaddaas saa ugu dadaali lahayd dulqaad iyo bulshadaas cadaaladda u sameyn laheedaa lagaa rabaa waxaan leeyahay bulshada loo doortane ninkan amiirka nila doortana wuxuu niiga baahan yahay assamcu qadaaca marka ugu horayso rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fa calaykum asamcu wadaac wain ta'mara cabdun xabashiyun addoon xabashi hataa waxaa nilaga dhiga waxaa nilagu leeyahay assamcu wadaaca inaad adeecdaan fi lcusri walyusri fi lmakrihi walmanshad saasaani laga rabaa soona dhoweeya annagana waa soo dhoweynaynaa walaalkeena qaasim cali xuseen qaasim cali xuseen oo loo magacaabay guddoomiyaha guddiga gaadiidka jubbada hoose ayaa ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay isagoona ka codsaday maamulka wilaayada iyo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose inay la shaqeeyaan qadiyadan la ii magacaabo mas-uuliyadda la ii dhiibay anigu kolley ma doonan ilaahay subxaana wa tacaala ha ii kaalmay ha ii fududeeyo shudada ileedana aad dareemi kartaan waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiinta walaalaheeya ee gobolka jubbada hoose qadiyadda la ii dhiba in laiigu duceeyo laiigu kaalmeeyo waxaan si kaloo kalsooni looga codsanaya walaayadii gobolka iyo walaada degmooyinka insha allahu tacaala inay ila shaqeeyaan khaasatan shaqo culusaa la ii dhiibay shaqo gadeed ma fududo insha allahu tacaala wax walbaa iska dhici karo waxaan codsanayaa maadaama qadiyadan la ii dhiibay gobolka inuusan iiga harin degmooyinkan inay iiga harin insha allahu tacaala dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose lagu shaaciyey guddiga beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waad mahadsantahay abwaaiman ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kaasoo ka dhacay degmada tieglow ee wilaayada bokool cabdiqani maxamed ayaa si hamba qaadaya waxay ahayd munaasabad ay aqoontooda kusoo bandhigayeen qaybaha kala duwan ee ardayda wax ka barata xarunta alxigma ee degmada tiyeglow kuwaas oo isugu jira dadka waaweyn oo baranaya luqadaha carabiga ingiriiska iyo soomaaliga maadada kombyuutarka iyo harqaanka iyo sidoo kale ardayda yaryar ee dhigta qaybta rawdada munaasabada oo ka dhacday gudaha xarunta waxaa kasoo qaybgalay culimo waxgarad waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh ibraahim cali ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamjay la barado qur-aanjay la barado oo cilmiga shareecada la barado fado eedan weynan badan ba ka jara marka fado la koobo koro ma ee cilmiga fado usaga dhex sugan cilmiga may la eray marka macrifatu shay calaa maa huwa calayh shayka la barado si usa'iilika barado cilmi la era ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuuljiya may amaray inay cilma ilaahu in ziyaaday usa ero waqul rabbi zidnii cilmaa muxamedow may eraase cilmi in ziyaaday dhabba ilaah yaray subxaanahu wa tacaala rasuulka sal alla alayhi wasalam may ka duucaysday jiray inay alle cilmi in ziyaadiyo marka ilaahay subxaanahu watacaala inin kordhawaano cilmiga sharciga ka dadaalno hamiin imaalan furso siinoo la fadee marka maalmahan iyo waqtiga intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda qaybta rawdadah oo isugu jira kuwa baranaya alqiraa'ah walkitaaba iyo kuwa dusha ka xifdiyey ku dhowaad laba jus oo qur-aanka kariimka ah adkaaraad iyo culuum kale oo fara badan ayaa halkaasi ka sameeyey bandhig ay ku qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu dambeyn nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayada ayaa dhankiisa kelimad la siiyey horta may baa lena maasha allah maasha allah maasha allah waa lena ilaahay ha barakaayo ardaydan maalintii madarasadan la aas-aasay ciyaal afar jara sidii la ogay ciyaalka una madaarista jeeyi jarne xataa kii todoba jar'e walma barada oo nog todoba jar'e dugsiga maaga liinjeema walma barada waa arri jarne miilanka yar xataa madanaga dugsiga dhikadaawda dabakaha jari mahaayan todoba jara haada jaraan walaa kale walku sii wiima haada jaraan ilaahay haka mahadsan hadda mayba aragahayna ciyaalkii xataa dooga dooga eban karaana sidii una araga jarni oo geedka kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala wada hafidaysano oo qoraan walkastoo lindari qorahayo taas waa nicmo ilaahay linka shukriyaw allaha nin ziyaadayaalana jazaakum allahu khayr warka baa isku gaaban insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xarunta alxigma ee ka howlgasha magaalada tiyeglow ayaa ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu firfircoon waxaana horey uga qalanjabiyey dhowr dufco oo bartay xirfado kala duwan iyadoona haatan laga baranayo mawaad kala duwan waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano hoostaga degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan casaam carfaad ayaa haya warbixintan wararka laga helaya deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay sheegayaan in webiga shabeelle uu ku fatahay deegaanadaas webiga ayaa si gaara ugu fatahay deegaanada kale ah deefow qooqaane iyo lafoole oo ka wada tirsan deegaano dhaca dhanka waqooyi ee magaalada beledweyne dadka deegaanadaas oo noloshooda ku tiirsanayd tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ayaa iskaga barakacay inta badan deegaanadooda waxayna biyaha gudaha u galeen guryaha ay deganayeen sidoo kale waxay fatahaadda webiga shabeelle baabiisay dalagyo kala duwan oo ku beernaa beeraha deegaanadaas degmooyinka deegaanada u mara webiga shabeelle ayaa muujinaya cabsi ku aadan in webiga fatahaad xooggan uu sameeyo taasoo saameyn ku leh bulshada deegaanadaas iyo hantidooda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkeeda hurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluusa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu